maanta wuu furmayaa kulanka baarlamaanka ka fadhigii lixaad ee golaha baarlamanka oo ah kala fadhiga ugu muhiimsan waxaana filaynaa in uu fu- fu- maxaa ka mid ah waxaa ugu muhiimsan oo horyaala ee, sharciyadii doorashooyinka kuwii axsaabka ee, iyo la dagaalanka argagixisada iyo isgaasiinta iyo ee, maxaan ku irahdaye ee, sharcigii haddii alla ka horon yahay shuruuc badan oo kaleeto oo ay maaragtay shuruucdaas ka mid yihiin horyaala Een, ma qabtaa in kalfadhigan een, ay ku meel marinayaan intaasoo hindi sharciyada horyaalla golaha shacabka xildhibaanadu
kala fadhigan baaban isleeyahay waa wax alla wixii horyaalo oo dhan in lagu gabagabeeyo ay tahay sababtu waxa weeye labada kala fadhi oo ka dambeeya kala fadhigan een, waa dhammaadkii waktiga oo shaqooyinka ugu muhiimsan kala fadhiga la rabo inuu qabto baarlamanka waa kala fadhigan lixaad oo aan isleeyahay wixii shuruuca